magaalada hargeysa ayaa lagu qabtay munaasabad ay ku qalinjibanayeen laba boqol siddeetan iyo kow arday oo dhammaysatay waxbarashada dadka waaweyn sida akhriska iyo qoraalka afka soomaaliga xirfadaha xarqaanka cilaansaarka iyo kuwo kale oo badan waxaana ka qayb galay munaasabadda madax iyo mas-uuliyiin ka socota maamulka somalilan waalidiin macalimiin bahda caafimaadka wasiiro xildhibaano iyo qeybaha kala duwan ee bulshada agaasimaha waaxda waxbarashada dadban sucaada maxamed cabdi ayaa ka warantay tirada ardayda qalinjibisay iyo marxaladihii ay soo mareen ilaahay baa subxaana wa tacaala mahadle ilaahay suukan keenay maanta qalinjabinta xafladda laba boqol iyo koob iyo siddeetan arday oo ka kala yimid koob iyo toban dugsiyo magaalada hargeysa saddex iskuula kuwa xirfadaha iyo lagu dhigto akhris qoraalka ee loo yaqaano dugsiyada dhaqaalaha guriga iyo sagaal dugsi oo dugsiyada waxbarashada tooska ah oo geliga dambada ku barto akhris qoraalka waxaan ka rumahay inay iloobay sahmiya foundation iyagana qeybkaa maanta inay la joogaan salaanta waraanka iloobay ardaydaas oo tiradooda ay dhan tahay laba boqol sideetan iyo kow arday oo labaatan ka midi ay yihiin wiilal ama rag laba boqol iyo lixdan iyo kowna saddex boqol lixdan iyo kowna ay yihiin
qaar ka mid a marad sharaftii kasoo qayb gashay munaasabadda ayaa ka sheekeeyey ahmiyadda barashada xirfadaha gacanta iyo in wax la bara dadka waaweyn oo waxbartay weliba waxbarashada kala duwane maanta ka gudbaya inay waxna qoraan waxna akhriyaan waxbarashadaasoo ka caawisa waxa ay wasaaraddu qorshaysatay maaha wax dusha lagaga keeno hawshii ugu qiimaha badnayd in wasaaraddu ku kacdo oo ay ku kacdo in dadka waaweyn wax la baro ardaydan ayaa ka qalin jibisa qeybaha kala duwan ee waxbarashada dadban iyo tan dadka waaweyn iyagoo bartay xirfado kala duwan